yow waa dhawahay horta kabashada waxay ku saabsan tahay annaga rag badan oo boqol kor u dhaafaayo oo in muddo ah dowladdan baalkii u shaqaynayeenaan ahay rag ciidan ah oo dan walba iskugu jiro aqoon iyo yani iyo yani ciidan ahaanba iskugu jiro raggaas u tababaran oo in muddo yani shaqaynaya ayaan ahayn waxaana ushaq waxaana ka tirsanen ciidanka la yihahda gaashaan ururka gaashaan oo hoostaga hayadinida ma garad waa garta
marka sidaa og tahay baa ururkaasi wuxuu hoostagaa qolo ajnabiya caddaana oo la yidhaahdo maraykan marka nin yahow meesha waxaa ka socoto waxaa yani kutarkrifal awoodeed dowladna aysan war ka haynin qofka yani ciidanka hadduu dhaawacmo xuquuq ma lahan oo banaanka ayaa loo soo saaraa haddii uu caafimaad qabo asoo shaqaynaya intaas amnigiisina aan cid damaana qaadaysa aysan jirin haddii loo arka yani ama ninka nin caddaana uu dhibsado shaqadiis sidaas ku waaya ma garata waa garta
marka rag dhowr sano meesha ka shaqaynaya qaar baaba toban sano ka badan ka shaqaynaya oo haddana banaanka joogo maanta dowladiina amnigooda aysan kafaalan qaadin ururkii ay ka tirsanayeenna banaanka oga baxa la yidhi magaalada muqdishona aan uga shaqaysan karin si shacabnimo dowladiina aysan shaqo kale u dirsanin oo ayagoo tababaran xaafadaa fadhiyaan ma garata marka sababta maxaa weeye waa aad shaqadii aad qaban jirteen u weyseen
niyo wax sababa haddadaan anaga kolley shaqa oo shaqadayna aan ku weyni qaladaado anaga aan sameyna ma jirto aniga hadda kula hadlayo wax qalado aan geystay aan shaqadeyda aan ku waayay ma jirto nin caddaana kaa heli waayey yani nin caddaana meesha yimid shalay iyo daraad maalin yani dhowrka beri u dambeeya shaqada soo galay waxa lagu leeyahay uu kaa heli waayey hebela wuxuu yidhi ninkaan shaqadiisa kama helin habaxo marka anaga yani waxaan isku arkeyna rag qarankooda u shaqeynaya inaan nahay imaan aaminsane inaan nahay rag calooshood ushaqaystayaal oo dowladooda yani aan ka tirsaneen oo ajnabi hoostaga ma garatay laakiin maxaa keenay in la yidhaahdo shaqadii nin waa laga heli waayo ma waxaad diideen amar idinla siiyey ma shaqada ayaa sidii ahayd u qaban weyseen ma waxaa jira dhibaatooyin kale waay sababtu maxaa wey
kolley niyow sidaa og tahay ninka askariga markii uu askarnimo soo galo wuxuu u bareeray waa waa in la amro oo lagu shaqaysto wadankiisa inuu waxu qabtoon usoo galaa waana go-aan adagoo ninka ragga u qaata markuu askari noqonayo marka ma jirto wax amar diida ah oo ciidanka dhankooda ka imaan karo marka kolley waa nin qamri inuu soo cabo cadaan ah oo go-aanku asaga qaata yani wax kaloo ka dambeeya aysan jirin
dhammaantiinba ma isku si ama qaab ayaa shaqada idinkala soo eriyay mise waa kala bedelneedeen sababaha ad kusoo baxdeen
horta niyow boqol kol baan u dhaafeynaa marka sababaha way kala duwan yihiin yani sababaha badanaa oo sababaha waxay u badan yihiin waa hal nooc halkaas nooc oo ah nin gaal ah inuu yani damco inuu asaga suu rabo kuula dhaqmo dadkan ajnabigaa badana waxay u badan yihiin dad oo yani ayaga oo isla weyninka uu ka buuxo ama yarsitaan dhanka midabka ah ama dhanka diinta ah si qaldan uu kula hadlaaya markaa tiraad wari iga leexan xafiisku tagaa wuxuu leeyni kaa ilinka laga saaro dhankaasi u badneed xagga meesha kasoo wada baxa magarat tusaale maxaa dhibsateen maxaad noo sheegi kartaa waxyaabihii keenay inaad dhibsataan aada falcelin samaysaan maxaa wey
niyo horta sidaa og tahay anaga dad muslimaa nahay tusaale ahaan salaadii diintii iyo yani habaqadkeeni islaamnimada ahaa iyo midabkeeni dadka wada dhibsanayaan ninkaarka nin faadaalayo waayo qamri inuu kasoo dargo ku imaanaya adoo tukanaysid suu rabo kuula dhaqmaaya suu rabo kuula hadlaaya wuu kugu xadgudbaaya diintaadii hadalkaadi yani iyo dadnimadaadii markuu gafaa xalad waraa iga siko iga sika haddaa tiraa ruqsaad haddaa ruqso aa noqotidna yani amnigaaga in cid kafaalaqaadaysa ma jirto dowladda sidaasay kugu dayacday yani waxaad la mid noqonaysaa nin cadowgii shal ula dagaalaya in idikaarkiina laga qaado hubkiina laga qaada layidhi orda banaan banaanka loo soo saaro layidhi ay ninkaas banaanka ku jira ma garan
ciidanka gaashaan waxay ka mid yihiin ciidamada soomaalida kuwa ugu tababarka iyo tayada wanaagsan waxay ka mid yihiin ciidamada fursadda u hela inay tababar dibadda weliba maraykanka ayaa lagu soo tababaraa in badan oo ka mid a soo faa'iidaystay luqad bartay tababar iyo tayo kale u dheeraada qaba marka ma waxaa dadka soomaaliyeed iyo dowladdiiba u sheegaysaa ciidankii oo ay soomaalidu intaa ka aaminsaneed waxay la kulmayaan dhibaatooyin in badan oo ka midna waa la eryay oo dibad joog weye
si wanaagsan waa dibad joog ayagoo waxay iskugu jiraan rag dhaawac ah oo dalkan usoo dhaawacmay hoteelada ku dhaawacmay banaankii duurkii gobolada kusoo dhaawacmay oo habeen sideed sacweynima diyaaradan lagu soo qaadayay meydkooda dhaawacda magaalada la keenayay waxay iskugu jiraan rag ayagoo caafimaad qabo qarankooda u shaqaynayay oo xaadira oo taagan oo tababarkii juhdiga lasoo geliyay dalkooda inay ugu shaqeeyaan rabaan wiil yaroo cadaan oo maraykan uu yidhi kameel ilanka laga saaro marka waxaan u sheegaya shacabweynaha soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba in hay-ada nabad sugidda qaranka ee raggaas ku takrifashay khaasatan ururka gaashaana uu ku takriifalay awood loo sheegtay idikaarka laga qaatay laba wiil cadaana banaanka inuu ay usoo saareen idikaarka in meesha oga reebtaan inanka yidhahdaan soco banaanka u bax magarat
markii ay intaa idinku dhacday kadib ma usoo laabateen nisa ama hay-adaha kale dowladda oo ma ku wargeliseen cabashadiina
haa hay-ada nabad sugidda ayaa hooyadai aan ka tirsaneyn hoygii yani aan kow kasoo askumnay ama aan soo qoranay markaan dib ugu laabanay annaga oo badan ragga badanaa siay u badan yihiin markay meesha kasoo baxaan boos waxay u aadaan hay-adda nabad sugidda hay-adda nabad sugiddana kama helno wax oo aqbalaad ah haddii bagaashaan aa ka timid yani wax shaqaana kuma dirsanayso banaankana kugu dayacaysaa cilinkana kamaba soo geli kartid oo gudaha xitaa uma geli kartid banaanka hore lagugu celinaya sababta aqoonsigii aad ku shaqaynaysayna waa banaanki waxa lagaaga soo reebtay raboorka midaanna adigoo lagu yaqaano lagu ogyaha cid wax kuu qabanaysa si jirin qof walba wuxuu ka gambanaya ninkaas cadaanka wejigiisa oo laga cabsanaya ma garat maraykanka oo soomaaliya dhinaca amniga ka taageera iyo meelo kaleba waa wadan weyn oo dimuquraadiyad xoog leh ka jirto waa wadan hadda ugu dambeysa warbixintaay soo saareen bay aada uga hadlayeen arrinta musuq maasuqa iyo xadgudubka dib habeynta ciidamada loo geysanay ama ku tagrifalka awoodeed marka wadan nooca ah ama dowlad noocaas ah oo ciidan soomaaliyeed oo dhallinyaraha tababartay oo lacag gelisay oo xoog gelisay sidee ayay ku dhici kartaa in xadgudubyo yaryar ama is-afgaar laba askari gaartay ama saraakiil iyo ciidan dhex martay shaqadii looga eri
niyahow dimuqraadiyadda reer galbeedka ayagoo afkay ka sheegaan moogi kuma dhaqmaan dhaqanka iyo caadada ayagay aaminsan yihiin iyo kutakrifalka awoodeed iyo yacni qaabka ayaga ay anaga risitaanka ah ee noola dhaqmaan iyo dowladeeniyo awood yar oo daciif ah iyo magaaladii oo shaqo la-aan ah iyo wadankii amni darro ah waxay uga faa'iidaysteen in dhallinyaradii ay soo tababareen oo shaqaynaya in muddo ay banaanka usoo saaraan ayna yidhaahdaan markaas ay al-shabaab banaanka isku arka ayaga hub la-aan ah dowladda soomaaliyana ay waxba ka qaaban weyso hay-ada nabadsugyadana indhaha ka fiirsato maraykanka dimuqraadiyadda afkuu ka sheegaa ee kuma dhaqmo kutagrifal awoodeed oo dhan dhaqaalaha iyo dhan yacni wadankii oo xaaladiisi aada u daranta uga faa'iidaysta dhallinyarada soomaaliyeed banaankayna wada daacsan yihiin rag badan oo tababaran oo ciidana oo saraakiilah waa la wada yaqaana waa la wada ogi dowladda midna markhaati bay ka tahay meel kasta iyo degmo kasta camar ka tirsan waxaa joogta saddex iyo afar dhalinyar oo bagamudba oo gaashaan kasoo baxda tababaran oo oo caafimaadkoodana uu taam yahay ma garat marka laga reebo nisa ma jirta hay-ad kale oo dowladeed sida xafiiskii ra-iisul wasaaraha madaxtooyadii xubnaha kale ama baarlamaanka cid wax ka gasha doodiina oo aada isku dayda inaad la wadaagtaan
sidaa ogtahay horta dowladda nabad sugid iyo boolis iyo military ay ciidamada u kala baxaan markii asluub lagu daro afartaas waay marka anaga waxaan nahay laan gaaro nabad sugid baa la yihahdaa nabad sugideena markaan utagnay banaanka ee noo saartay militarina lamber looma raadsan karo waxaa lamber ugu raadsan karin askari soo tababarna oo gaashaan kasoo baxa inaad tahay laguguma qaadanayo inaad qarisid oo aad shibka ahadu sheegtid oo aad waxba u sheegin kadibna aad sidaas si shacaba aa ku geshid oo tababar sanada aad soo qaadatid oo hadhowna aad nin military koogay koogay meeshaas dowladda kala qabsatid waayo adigoo sidaadii ah tababaran xirfadaadii shaqadii intaas muddo aad soo qabanaysid dowladda xafiis kugu soo dhaweynayo kugu qaabilaya ma jirto ma garat
haye
marka cabashadeena dan kastay gaartay maxaa lalehay ciidanka xooga dalkay gaartay cid wax ka qabata lama arkin military waxay gaartay nabsugidii hay-adii ay gaartay markhaati ay ka tahay barqacday banaanka noo saareen wax jawaaba dowladda soomaaliya meeshaas dadka laga soo saaro cidda keliya waxuu qaban jiray wuxuu ahaa ninka sembolosh la oran jiray oo taliya hay-adda nabsugidda ahaa raggaas ayaga ahaayo waagaas sembolosh wixii ka horreeyay soo baxay sembolosha wuxuu u sameeyey yani ciidameeyey lambar siiyey waxayna ka tirsan yihiin booliska wixii ka dambeeyey taliyaha hay-adda nabadsugidda sembolosh ma jirto askari gaashaan laga soo dayacay oo dowladda ay qaadata ma garat waa garta
marka magaaladay doogan yihiin boqolaal ay kor u dhaafayaan ayagoo siduu tababaran amnigoodii ka cabsanaya banaanka usoo bixi karin guryaha hooyooyinkooda ay ku jiraan nin banaan usoo bixi kara uusa ku jirin Waaya.
nin kasta uu cabsanaya ma garat marka ma bixi kartaanoo ma idiin suurto gelaysaa inaad wadanka ka baxdaan ma idiin suurto gelaysaa in shaqooyin kale oo hay-adaha dowladda oo rayidka ah aada gashaan miyaad awoodi kartaan inaad idinku dhaqdhaqaaq kale aad samaysaan
aniga hadda kula hadlaayo ma doofi karo xitaa ma aadi karo haddii yani aan isku dayo inaan dal dibadda aado xitaa ma aadi karo ma garat baasibooradii naga haystaan cid tilaabo qaadi kartaa ma jirto qof kasta waxay saareen madow qalin madow bay saareen waxay ka dhigeen inuu qof qalad gala yahay oo xun yahay meel loo dhoofi kara ma laha shaqa la raadsan karana ma laha shacabnimona kuma shaqaysan karno meel aan geli karno xarun dowladeed aan geli karna ma laha xarunta maanta shaqo u raadsatay beris waxaa lagu leeyahay maantana waa lagu aqbali beris waxna waxaa lagu leeyahay gaashaan aan soo martay uma aqbali karna marka naga raali noqo ma garata marka taas waxay noo muujinaysaa in weli rakaato ayaga ay nagu hayaan oo aan shaqo walboo raadsanay rakaato ay noogu sameynayaan ma garata
waay marka maxaa weeye baaqa iyo codsiga aada u jeedinaysaa madaxda ugu sarreysa dalkan
waxaan ka codsanaynaa dhammaan haddayna maqlaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo yacni golaha baarlamanka ama ciidamada dowladda ee dhammaan waxaan ka codsanaynaa in dhalinyaradan tababaran ee ciidanka ah ee commandosta ah in muddaha soo shaqaynayay mabdacoodu uu yahay mid shalayna ay usoo qorteen dalka inay wax u qabtaan caafimaadkooda u taam yahay in fursadii shalayta ay wadankan ay usoo raadsadeen nin walba gobol buu ka yimid waxaan codsanaynaa fursadii shalay aan u nimid muqdisho waa inaan dalkan u shaqeyna ahayd in dowladda ay dib fursadeena noo siiso wax kaladan maanan gelin wax xumaana maanan sameyn burcad ma nihin shabaab ma nihin dad waxaan nahay ciidana oo aada u tababaran dowladda inayna dayicin ee wax nala qabtaan rajeynayna insha allah